madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraanka degmada beledweyne ayaa waxay booqdeen isbitaalka guud ee magaalada beledweyne isbitaalka ayaa waxaa jiifa bukaano kala duwan kuwa oo meelo kala duwan laga kala keenay waxaana uu horreyntii ka warbixiyey agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada beledweyne axmed maxamed khaliif waxaana uu sheegay hay-addii isbitaalka qaybta ugu balaayo oo durbeshinka ama bukaanjiifka heshay way ka baxday marka waxaa ku soo haray laba heerado saddex heeradood isbitaalka jooga maadaama isbitaalka uu weyahay anaga wasaaradda caafimaadka waxaa laga soo gudbisay in saddex heeradood ee si wada jira ay isbitaal u rangareeyaan u badan shaqaysa hadis hay-ad sisfiliina oo qaybta obiniya iyo qaybta emergency-ga iyo qaybta isolation-ka cudurrada faafa intaas iyo daawadooda daboosho baahiyo iyo hay-ad local ayada wardi oo ayadana qaybta malnutrition iyo nafaqada dalaada soo marin ayada daboosho iyo qaybta bukaan jiifka oo ama ragle ama haweenle ama qaybta dhalmada qaybta qalliinka sheebaarkii raajiyadii computerka ama altursaanka intaasoo dhan iyo daawada waxaa dabali jiray hay-adda imc imc laba kun toban shanta bishii janaari ka baxay isbitaalka xilligaas ay baxday kadib mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu yidhi halkan waa isbitaalka guud ee magaalada beledweyne sida uu maamulaha ku warbixiba soomaalida waxay dhahaan meel howl u baahan hada wax kama taro halkani waa referal hospital of central somalia saas oo ah waqtigii hore gobolada dhexe soomaaliya oo dhan dadkeeda halkaa baa loo soo diri jiray maanta waxaan rajeynaya inuu yahay referal hospital oo hirshabelle state once again runtii soomaaliya waa soo dhisay hadda meel fiican aan soo gaarno maamul ahaan stadiadii iyo laakiin mas-uuliyaddu waa adeeg waa in ummadda loo adeego mas-uuliyaddu waa baahida ummadda iyo dhibaatada jirto in laga caawiyo waxaan rajaynaynaa hirshabelle state oo hadda weli aqdun ah in ay noqoto meelaha xoog uu saarayo adeeg gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in wax badan ay u qaban doonaan bukaanada jiifa isbitaalka runtii waxaa la dhihi karaa isbitaalka beledweyne agaasimaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta ugu horeeyo doctor xasan qaybtii ay lahaayeen waxbay ku dareen laanna qof dhakhtara oo aan mushaar lahayn oo cidfan garaynaysan lahayn oo waxba lahayn oo afariga sax shaqaynaya ma juhdi wuxuu bixiya dheeriya hay-adaha la sheegaya isbitaalka ku jira ma aha hay-ado xitaa lama dhihi karo waa injo loo kala lama dhihi karo wax aad uga hooseeya ka qabtaan isbitaalka waayo waad aragtay isbitaalka hadda noloshiisai bukaankiisay tahay yacni meel loo dhaafaan weyne wax aan ku bedelanaan weyne wax aan idhaahdo war adinku aqabadkiinu intaa waxaanaa dhaamo aan barbar dhignaan weyne mar haddaan weyne ayaga yaana iibaan samayno ugu dambeyntii waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi waxaana uu u mahad celiyey howlwadeennada isbitaalka guud ee magaalada beledweyne xaqiiqdii waxaan rabaa inaan idhaahdo waa mahadsantihiin mas-uuliyiinta isbitaalka beledweyne iyo dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha iyo dadka wadaniyiinta ee iyagoo wax haba yaraatee maslaxad adduunyaha ay ku haystaan ayna jirin muddada dheer isbitaalkan ka shaqayhayay waxaan leeahay mahadu idinka gaarto waxaad tihiin dad wadaniyiina waxaad tihiin dad u danqaday dadkoodii waxaan leeahay mahadu idinka gaarto bini aadamku haddii maaragtay una meesha maslaxad ku haysaan waxaad ka waxaad dareemaysaa inay qoftu leedahay war meeshaan anu maslaxad ku mahaye muddo koobanaan ka shaqaynaa inta kalena aan waa inaad dantayda aan maaragtay naftayda aan wax u raadsadeen habeen iyo maalin aad u taagnaatiin dadkiina waa waxaan la ilaabi karin waa dadnimo dheeriya ee guudaan inta ka shaqaysa isbitaalkan hadday maamul tahay hadday dhakhaatiir tahay hadday kalkaaliyaal tahayba waxaan leenaha maado idinka gaarto waa dadaasheen allaana idinka abaal marinayo waa xaqeeq ummadda aad u kaalmayhaysiin indhaha inaan kusoo aragnay dad jajaban iyo dad maaragtay gabdho iska masaakiinahe mid lagu soo qalay ilmo iyo mid maaragtay culays badan kala kulantee isbitaalkii lala soo aaday qoftuna hadday dhib dareento waxay leedahay oo caafimaad darro war isbitaalka laga gaarsiiyo bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne